waxaana caawa inoo bilaabanaya sidii aan horeyba idinkugu sheegayba kitaabkaas cusub axaadiithun fi lfitani walxawaadith oo uu sheekh maxamed kasoo reebay intii saxiixa ahayd intii dacfiga ahaydna uu ka tuuray waana runtii waana dawra muhim ah oo aan runtii hadda ka hor ku ballanay waaguu shiiku dowrooyinkii ka socday south africa uu ka waday isaga iyo culimadii kaleba aan ku ballanay ilaahay subxaana watacaala hadduu inoo suurageliyay jala wacalaa in min fadiilatihi aynu wakti ka helno insha allahu tacaala waana duruus runtii musalsal ah waaqaca maanta aynu ku nool nahayna ku haboon wax badanna runtii laga fahmi doono in badanna shiika aan runtii ka codsaday dersigan in uu noqdo dersi waara ummadda muslimka ee afka soomaaliyeed ku hadlay soomaaliya ku hadlayna aynu wada gaadhsiino waxaan insha allahu ku dadaali doona haddii alla idmo in kitaabka in la duubo isaga iyo kitaab ahaanba aan wararka muxuu ahaay islaamiga ah sida halgan sida duruus sida aflax iyo wixii lamid ahba iyo wabkanaga artaqoba inaan soo gelin insha allahu tacaala ummadda muslimkuna ay ka faa'iidaysato haddana insha allahu waxaan mayga ku wareejinayaa shaykhana sheekh moxamed idris xafidak allah yaa shaykhi mayga insha allah kusoo dhowow oo soona qabso baaraka allahu fiikum
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كلي وحن رجينا يا darsigan sida walaalkeen uu sheegay ma dowladan inay ilaa toban cisho ama ugu badnaan laba asbuuc ay ku dhammaato in sha allah saasaan rajeyn in sha allahu tacaala kitaabka walaalku idin sheegay cinwaankiisa aan filayo inaad internet ka helaysaan walaaluhuna webka ay geliyeen waxa weeye axaadiiu fi lfitani walxawaadis axaadiiu fi lfitani walxawaadis waa axaadiis ku saabsan fitanta iyo dhacdooyinka waxaana isu soo ururiyey oo ta'liifkeeda leh sheikhu lislaam asheikh moxamed ibn cabdilwahaab atamimi raxmat ullaahi tacaala calayh sheekh moxamed cabdilwahaab sheekha la yidhaahdo macruufka ah ayaa kitaabka ururiyey axaadiistiisa asal ahaan kitaabku ilaa laba boqol iyo dhowr xadiis weeye ilaa laba boqol iyo afar ayaan jeclahay laakiin dowladdan waxaan uga soo ururiyey ilaa boqol iyo insha allahu tacaala ku akrin doono kitaabkan aynu soo gaabinay intaasaan ka soo ikhtiyaaray ama aan ka soo koobay maadaama dadkuna hadda iska degdegsan yahay sidoo kalena waxaan ka tuurnay axaadiis badan oo daciifa sidoo kale axaadiista looga kaaftoomi karo kuwa aan ka soo qaadnay iyadana waan ka reebnay si aan waktigu ugu dheeraan oo axaadiistii isku mawduuca ah waxaan ka soo qaadanay xadiis ama labo sidaas baana aan kusoo gaabinay insha allahu tacaala si wakti kooban dadku fikrad ugaga qaataan dhinaca kaleeto doorashada kitaabka waxa weeye saan ognahay alfitan waa fitanta muslimiinta soo wajahda oo adduunkan ka dhacaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu kasii digay ayay tilmaamaysaa saan ognahayna nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu kaga warramay fitanta iyo imtixaanaadka iyo ibtilooyinka adduunka ka dhacaya ilaa iyo waktiga saacaddu ay dhacayso sidaas darteed ayaa culimmada waaweyne xadiiska ururisay nebiga calayh isalaatu wasalaam sida bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo keyrkood iyo tirmidi iyo kutubta kaleeto oo sunanta ah waxay u baabayaan baabka fitanta inay baab u sameeyaan imaam albukhaari kitaabu lfitan ayuu leeyahay imaam muslim sidaas oo kale imaamu tirmidi iyo kutubta sunanta ah oo inteeda badan sidoo kale culimmada islaamku waxay ku gaar yeeleen kutub badan oo ka hadlaysa fitanta oo maaragtay lagu gaar yeelay fitanta dhacaysa marka arrinkaas marka ahamiyadda uu leeyahay ama muhiimadda uu leeyahay ayaynu halkaa ka garan karnaa in dadka muslimiinta ay ogaadaan waxyaalihii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay oo ka sheegay fitnadu marka yacni luqa ahaan loo fiiriyo waa imtixaanka ama ikhtibaarka qofka in la ikhtibaaro ama la imtixaano weeye waxyaalahaas baa yani ku soo aroray bay macno ahaan tilmaamaysaa sidoo kale waxay aada u taabanaysaa wixii muslimiinta dhexdooda ka dhaca wixii muslimiinta dhexdooda ka dhaca oo dagaalo iyo tartan iyadana waa lagu tilmaamaa fitanta waxaa kaloo lagu tilmaama adduunka yacni fitnadiisa iyo imtixaanaadkiisa ka hor imanaya qofka inta uu adduunkan saaran yahay hadday tahay shahawaadkeeda iyo hadday tahay dumarkeeda iyo hadday tahay waxyaalaheeda macmacaanka ah iyaduna fitan bay u tahay sidaas oo kale waxaa qofka imtixaan u ah oo fitan ah ehelkiisa iyo maalkiisa iyadana waxyaala lagu fitnayo weeye ama lagu imtixaanayo waxaa kaleeto oo fitnada iyadana lagu tilmaamaa gaalnimada iyo kufriga ama shirkiga iyaduna fitnay noqotaa waxaa kaleeto oo fitno lagu tilmaamaa gaaladu dadka muslimiinta ah sida ay u imtixaamaan oo diintooda uga dhibgeliyaan ama ay ugu cadaadiyaan wixii cadaadis ay saaraan iyadana fitan waa lagu tilmaamaa oo qur'aan kariimka ah way ku taala in aladiina fatanuu lmu'miniina walmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq ilaahi subxaana wa tacaala marka uu tilmaamayay fitnada kufriga iyo shirkigana wuxuu yidhi waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa imtixaanaadka iyo ibtilooyinka imanaya markuu ilaahi subxaana wa tacaala uu inoo tilmaamayey sidoo kale gaalada iyo shirkiga wuxuu yidhi alle subxaanaه wa tacaala waqaatiluuhum xatى laa takuna fitna xatى laa takuna fitnaة wayakuna اddiinu kuluhu lilah marka fitnadaasuna waa shirkiga iyo kufriga waxay kaloo noqotaa yani imtixaanka adduunka qofku uu waajihayo sida alle subxaanaه wa tacaala uu yihi أxasib الناaس أn yتركوا أn yقulوا آmنا وهم lا يفتنوun ولqd فتna الذيna min qبلهم فlaيعلمنa الlه الذيna آmنوا وlaيعلمنa الكاذiبين allه سubحaanaه وataعaalى wuu fitnaynaya dadka امtixaamaya wey yani امtixaan baa la gelinayaa si loo kala saaro kan muؤminka ah iyo kan beenaalaha gaalka ah marka fitantu macaanidaas o dhan way ku timaadaa waxay ku timaadaa yani ibtilooyinka iyo imtixaanada adduunka dadka soo waajihaya oo ay ka mid yihiin ashraat saaca saacadda iyo tilmaamaheeda iyo calaamadaheeda oo iyaduna baabulfitan ka soo gasha nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu wax badan ummadda uga ishaaray wuxuu kaleeto ku ishaaray oo soo gelaya baabka fitanta waxyaalaha haybka ah oo ummadda haybka ah oo dhaci doona oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay ayaa iyaduna soo gelaysa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan oo dhici doona fitnooyin dhici doona dagaallo dhici doona ibtilooyin iyo imtixaamo ummadda ku iman doona xoolo lagu furi doono tartan dhici doona xagga xukunka oo lagu tartami doono dagaallo dhexdeeda dhacaya ummadda waxaasoo dhanna baaba baabkaas ayaa la soo geliyaa oo axaadiista waxay ku taallaa fitanta marka saas ayay muhiim u tahay waxay kaloo muhiim u tahay in fitanta la ogaado si qofka muslimka ay uga digtoonaato qofka muslimkaay wuxuu u baahan yahay axaadiista fitanta inuu akriyo waxay ku keenaysaa in uu ka digtoonaado sidaas darteed bay culimadii noogu soo gudbiyeen oo kutubta xadiiska nebiga calayh salatu wasalaam lagu ururiyey ugu waaweyn sida bukhaari iyo muslim aynu ku arkaynaa in qeyb weyn laga siiyey fitanta axaadiistii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu kaga warramay si aynu ugu tilmaan qaadan ugana digtoonaano waxyaalaha axaadiistu ay ishaarayso wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisa ah way dhacayaan oo cidina ma celin karto hase yeeshee qofku waxa weeye in uu ka digtoonaado waxyaalaha xun oo laga digay wixii wanaagah oo la sheegayna oo wanaageeda uu qaato sidoo kale axaadiistaas nebigu alayh salatu salaam dhexdeeda wuxuu ku tilmaamaa badanaaba qaabka looga badbaadi karo fitnada fitnada qaabka looga badbaadi karo iyo imtixaanaadka uu sheegay nebigu alayh salatu salaam qaabka looga badbaadi karana wuu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiis taasaa marka waxay tahay muhiim in dadka muslimiintaay ay ogaadaan gaar ahaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddiisa u ahaa ammaan buu u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ammaan buu u ahaa oo fitnada iyo imtixaanaadku way ka xirnaayeen intii uu la joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna asxaabtiisu ummadda waxay u ahayd ammaan bay u ahayd asxaabtii in badan markay tagtana waxaa bilowday fitantaasay u badnayd inkastoo cahdigii yacni ama zamankii saxaabada iyo labadii khaliifo raashidiinta ahaayee labaad u dambeeyey cuhmaan ibn cafaan radiallahu canhu iyo caliy bn abi aalib radia allahu canhu ay fitanta ummadda kusoo bilaabatay iyo imtixaanaadku haddana waxa weeye waxay soo badatay waktigii saxaabadu ay tageen kadib ayay aada haddana u soo weynaatay fitantu ilaa qiyaami saaca ama saacaddu intay ka dhacaysana imtixaanku sidaas ayuu ahaanayaa oo nebigu calayh isalaatu salaam axaadiista qaarkood inu arki doono ayuu ku tilmaamay ummaddan islaamka ah caafiyadeedii iyo caafimaadkeedii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay qaybteedii hore aakhirkeedana waxaa ku dhici doona buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fitno iyo imtixaan iyo ibtilooyin badan ayaa asiibi doona iyo mashaakil badan iyo mashaqooyin la arki doono ayuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam marka waxyaalaha looga badbaadayana wuu tilmaamay nebigu calayh isalaatu wasalaam intaa haddii aan kasoo tagno oo fitnada iyo qaabka looga badbaadi karo iyo axaadiista sharaxday hordhac ahaan waxaynu kala ku daraynaa waxyaalaha ay muhiim u tahay in iyadana la ogaado axaadiista axaadiista fitnada waxaa weeye yani ummaddu inay imtixaanaad ay la kulmayso oo waktigan xataa aynu joogno ay dhacayso imtixaanaad badan iyo dhibaatooyin badan waxyaalo badan marka waxaa laga yaabaa axaadiistaas inay bidhaamiyaan oo wax badan dadku ilaahay subxaanah wa tacaala uu ugu caddeeyo inay dhici karto saas darteed in hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee nuurku uu saaran yahay in waxyaalaha lagu badbaado bay ka mid tahay in lagu cararo oo la fahmo oo la dhegaysto nebiga calayh isalaatu wasalaam hadalkiisa waxaa kaleeto oo muhiima dadka qaarkiis inaanay jeclayn axaadiista fitanta in laga hadlo markii muslimiintu dhibaatooyin iyo imtixaanaad ay ku sugan yihiin ama qalbigoodu aanu ku degi karin hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu kaga hadlay fitanta ama khilaafaadka ama dhibaatooyinka dadka muslimiinta dhexdooda ka dhici doona nebigu calayhi salaatu wasalaam horey buu uga warramay ummaddan waxyaalaha yacni dhibaatooyinka ku noqon doona ee ay ku kulmi doonaan oo ay ka mid tahay adduunyada inay ku diriraan inay isku khilaafaan inay isku dilaan dhiig badan inay u daadiyaan arrimahaasoo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay axaadiista fitanka ayuu ku tilmaamay saas darteed dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay xaraj qalbigooda uu ka galo marka la sheego axaadiista qaarkeed oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga warramay waxyaalaha dhacdooyinka ah sida sheekhuba uu cinwaanka uga dhigay waalxawaadis ama xawaadista siduu uga dhigay cinwaanka marka taasina qofka muslimka ah kuma habboona waxaa la rabaa qofka muslimka ah hawadiisa iyo waxa uu jecel yahay inay u hoggaansanto hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u hoggaansato hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hanuunkiisa inay u hoggaansato marka kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaala ee qur'aanka kariimka ah iyo hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee axaadiista ah waxaa la rabaa qofka mu'minka in naftiisu ay ku degto inay caafimaad u noqoto in hataa haddii yacni naftiisu ay meel kale u jiidanayso inuu naftiisa khasbo oo uu ku khasbo inay u hoggaansanto walow xataa aanay waxaanay jeclayn loogu yeerayo waxa weeye waxaa u khayr badan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam ay kuugu yeeraan ayaa ka khayr badan waxa adigu laga yaabo naftaada inay kuu qurxiso ama aada aado intaas waxaan uga baxayaa aragtaas hore kitaabka saa sheegay cinwaankiisu waa axaadiis fi lfitan walxawaadis axaadiisun fi lfitani walxawaadis waa axaadiis ku saabsan ama ka hadlaysa fitanta iyo dhacdooyinka buu yihi sheekhu sheekha ururiyey axaadiista shaa sheegay waa sheekh moxamed ibn cabdilwahaab ibn sulayman atamiim magaciisu oo saddexani waa sidaas weeye sheekh moxamed ibn cabdilwahaab ibn sulayman atamiimi qabiiladaas tamiim la yidhaahday qabiilo weyn oo carbeed ah ayuu sheekhu ku aabtirsadaa waxayna degtaa dhulka najd inta u badan yani waqooyiga jaziiradda ama bartamaheeda jaziira alcarabiya ayay degtaa waa dhulkan hadda ku hareereysan caasimadda dalka sacuudiga ee riyaad sheekhu wuxuu dhashay kun iyo boqol iyo shan iyo toban sanadka hijriga marka uu ahaa kun boqol shan iyo toban wuxuuna ku dhashay magaalo la yidhaahdo alcuyeyna cuyeynana waxay ku taallaa meel u dhow magaalada riyaad oo boqol iyo xooga kilomitr u jirta wuxuu dhintay sheekhu kun iyo laba boqol iyo lixdii hijriyada ayuu dhintay aabbihiis wuxuu ahaa qaadi qoyskuna qoys yani ahlucilmiga oo qoys cilmiga u saaxiiba ayay ahaayeen aabbihiis qaadi buu ahaa sidaasoo kale awowihiis qaadi buu ahaa marka sheekhu markii uu dhashay markiiba way ka muuqatay fariidnimada iyo maaragtay fahmada uu leeyahay sidaas darteed aabbihiis ayuu markii hore cilmiga ka qaatay kadibna aabbihiis uu u guuriyey isagoo dhowr iyo toban jira sida kutubta qaarkeed ama masaadirta qaarkeed lagu sheego saddex iyo toban buu jiray markii loo guuriyey kadib xajka ayuu aaday oo waa aabisu raacay kadib wuxuu culimadii maka iyo madiina ayuu cilmiga ka qaatay qur'aanka iyo axaadiista iyo wax badan ka dhegaystay kadibna wuxuu tegey dhulka ciraaq magaalada basre gaar ahaan halkaasuu culimadeeda wax ka qaatay kadibna wuxuu ku soo noqday dhulkiisii oo magaalada cuyeyna iyo dhulka najd ayuu ku soo noqday zamankaa sheekhu yimi dhulka najd aad iyo aad ayaa wuxuu ugu aafaysnaa jahli aad iyo aad u weyn aqoon darro aad u weyn ayaa haysatay dhulkan carbeed ee gaar ahaan goboladaas lagu tilmaamo najdi lagu tilmaamo bartamaha jaziiradda ah iyo inta u xigta waqooyigeeda waxaa jiray yacni aqoon darro aada u baahsan gaar ahaan xagga shirkiyaadka qubuurta oo aad loo dul gowriiro oo loo dul fadhiyo lagu dawaafo wax loo qalo geedo la barakaysto saxaabo meesha la yidhi qubuurteeda ku taal sida zayd ibn alkhataab iyo oo maaragtay la barakaysto oo qubooyin laga dhiso siaan ognahay dhulka waxaa ku yaala meelihii goobihii ay ka dhacday dagaaladii xarbigii riddada oo ninkii la ohan jiray musaylama alkadaab qabiiladii bani xaniifa ahaa halkaas ayay ku dhowdahay iyada laftigeedu meelaha saxaabo badanoo marka ku dhintay baa qubuurteedu ku olay qaar badan baa marka waxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey qubado inay u sameeyaan oo dadku ay halkaas wax ugu qalaan oo ku dawaafaan oo wax weydiistaan jaahili jihli jahli badan ayaa dadka markan soo waajiyay saas darteed buu sheekhu wuxuu go-aansaday inuu dacwada tawxiidka aada iyo aad meesha uu yacni ugu fidiyo oo dadka u gaarsiiyo xoogna wuxuu saaray tawxiidka inuu dadka u bayaaniyo markaa muddo dheer buu sheekhu dhibaato kala kulmay markii uu bilaabay war waxaa kan qubuurtan aada dul fadhidaan iyo meelahan aad ku dawaafaysaan ma aha wax saxa diintii saxda ahayd maaha diintii nebiga alay slat salaam ee saxiixa ahayd in loo noqdo kitaabkii iyo sunnadii iyo fahamkii salafka halkaas ayuu dadka ku boorinayay sheekhu ma ahayn yani cilmi ka badan dadka ma uyin keenin laakiin wuxuu keenay inuu lahaa nin go-aan ah daaciye ah laguna tuhmayo ikhlaas inuu maaragtay ka ahaa yacni dacwadii uu fidinayay ee tawxiidka ahayd saas darteed ayaa si fudud oo basiid ah ayuu dadka ay fahmi karaan buu tawxiidka dadka ugu laqinayay sida aad aragtaan masalan kitaabka kitaabu tawxiid kitaabu tawxiid ama usuul halaatha ama kashfu shubuhaat kutubtiisa maarata ama masaa'il aljaahiliya kutub yani waxa weeye sheekhu wuxuu soo qaataa aada u fudud nusuustii qur'aankii sunnadii wax hadal ahoo badanna kuma daro sheekh wuxuu keenaa wixii yani aayaddu ay tiri xadiisku waxa uu yidhi sharaxaad yar inuu kooban inuu ka bixiyo sidaas buu maaragtay dacwadii ku fidiyey wax badan khayr badan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu gacantiisa ku sugay hadda tarjamadiisa wax badan kama hadlayno laakiin dhibaatooyin badan uu kala kulmay kadib sheekhu magaaladii wuu ka tegey uu deganaa oo ciyeyna wuxuu u golay meel la yidhaha dirciya dirciyadaasna waxaa deganaa niman la yidhaha reer aali sacuud nimankaas ayay heshiis wada galeen markaa sheekha oo ku soo dhoweeyey dhulkooda ayay ku soo dhoweeyeen sheekha inuu maaragtay dacwadii fidiyo oo iyagu ay markaa difaacayaan oo iyagu ay maaragtay sheekha garab istaagayaan sidii uu u gudan lahaa dacwadaas iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala heshiiskaasu wuxuu ka dhex dhacay sheekha iyo ninkii la odhan jiray moxamed ibnu sacuud nimankan reer ali sacuuda uguhood ahaa kun iyo boqol iyo konton iyo toddobadii kun iyo boqol iyo konton iyo toddobadii sheekhuna markaas taqriiban afartankiibuu ku dhowaa halkaas ayaa maaragtay ay sheekha uu degey kadib halkaasu dacwada si fiican uga faafiyey nimankaasuna ay garab istaageen dagaalo badan baa lagu sooqay in dacwadaas tawxiidka ah bilaa uu sheekhu bilaabay burburiyo oo markiiba laga saaro meesha laakiin ilaahay subxaanahu watacaala uu ku guuleeyey muddo koobanna waxay qabsadeen dhammaan dhulka najd lagu tilmaamo iyo jaziira carabiya oo dhan dowladdaas sheekha iyo ninkaas ay wada taageen oo xagga dowladda iyo hoggaankeeda iyo maamulkana reer aali sacuud iska lahaayeen xagga fatwada iyo diinta iyo caddaynteedana iska lahaayeen reer sheekh maxamed cabdilwahaab iyo duriyadiisa iyo culimadii isaga ku maaragtay ardaydiisa ahayd ee iyagu lahaayeen xagga fatwada iyo manhajka looga dambeeyey saasaa dowladda lagu wada dhisay loona qaybsaday manhajkaasayna ku socotay kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka dowladdaas koowaad waxay taagnayd siddeetan iyo dhowr sano ayay jirtay kadib waa la burburiyey kadibna dibbay haddana usoo noolatay dowladdii labaad oo ay isla taageen reer sheekh maxamed cabdilwahaab duriyaddiisii iyo durriyaddii maxamed bin sacuud kadib haddana dowladdaas labaad dhowr iyo labaatan sano taqriiban bay jirtay waa la burburiyey kadib ayaa haddana mar saddexaad dowladdan hadda jirta dib loo asaasay muddo boqol iyo xoogaa sano hadda laga joogo labadii reer ayaana saas ama labadii manhaj ama labadii qolo ay ku heshiisay dowladda istaajinteeda ayaa sidaa ku waday intaas waxa weeye sheekh maxamed cabdilwahaab raximah allahu tacaala madhab cusub lama iman oo la yidhaahdo wahaabiya dadka ayaa si ay uga cayrisiiyaan dadka ama dacwadiisa dadka ay uga cayriyaan ayay magacyadaasu bixiyeen inuu diin cusub la yimi inuu dadka gaalaysiiyey inuu dadka la dagaalamay inuu maxaan ku sheegaay diin cusub ama madhab cusub keenay waxyaalahaas o dhan waxay ahayd dacaayadii laga faafin jiray ayay ahayd laakiin sheekhu manhajkii kitaabka iyo sunnada iyo siiradii salafka ayay ahayd waxa uu ku socday oo uu raacayey wax cusubna lama uyan imaanin taariikhdiisana in si fiican loo akriyo way tahay maxaa yeele cibro ayaa ugu sugan dadka doonaya dacwada iyo diinta islaamka iyo manhajka kitaabka iyo sunnada dariiqadii salafka inay ku wadaan dadka doonaya waxaa ugu sugan wax badan oo ders duruus ah ayaa ugu sugan marka in la barto aad bay muhiim u tahay intaas waxaan ka leenahay sheekha kutub aad u fara badanna way jirtaa oo ka hadlaysa laakiin kutubta qadiimka ah waxaa ka mid a kitaab la yidhahdo rawdat alafkaar oo uu qoray nin waktigiiba la mucaasarooday dagaalada ay socdeen oo lagu soo qaadayey rawdat alafkaar ibn ghannaam in la yidhaahdaa alifey waxaa kale oo jira kitaab la yidhaahdo cinwaan almajd fi taariikhi najd isagana cuthmaan ibn bishr nin la yidhaahdo ayaa alifey cinwaan almajdi fi taariikhi najd waxaa jira kitaab yaroo kooban oo qofka ka siin kara runtii taarikh aad u kooban oo la yidhaahdo taarikh lmamlaka alcarabi sacuudiya saalex ibnu cuthaymiin la yidhaahdo ayaa qoray marka waxaa kale oo jira kitaab la taarikh dawla sacuudiya alula sheekh ibnu baas wuxuu leeyahay risaalo yar oo la yidhaahdo siiratu sheekh maxamed cabdilwahaab iyo kitaabo badan sheekhu mualafaad badan buu leeyahay kitaabada ugu mashhuursanna waxa weeye hadde kitaabu tawxiid oo uu sharxay wiilku awowaha u ahaa cabdiraxmaan ibni xasan uu sharxay ee fatxulmajiidka dadka ama soomaalidu in badan ay u taqaano fatxulmajiidku waa sharaxa kitaabka tawxiid ee sheekhu uu lahaa kitaabka tawxiidku waa kitaab kooban aayad iyo xadiis unbu maaragtay iyo athar buu sheegaya kadibna wiilka awowaha u yahay ayaa sharax fiican saaray oo la yidhaahdo fatxulmajiid fi sharxi kitaab tawxiid kitaab shuruuxaad badanna aad buu u leeyahay oo aada loo sharxay kitaab tawxiid ilahayna uu barakeeyey kitaabka usul halaasa kitaab yaro kooban oo aada u nafac badan kutubtaa sheekhu alif uu ka mid yahay kashfu shubuhaat baa ka mida masaa'il ljaahiliya baa ka mida mukhtasaru siira baa ka mida iyo kutub kale oo aada u fara badan iyo rasaa'il badan oo in badan lagu ururiyey kitaabka la yidhaahdo addurar asaniya fi ajwibati najdiya marka iyadana halkaas meelahaas baad ugu noqon kartaan internetkana in badan baad ka heli kartaan haddii aad ugu noqotaan insha allahu tacaala kitaabkii oo sheekhu uu bilaabay sidii caadadiisa ahayd wax muqadimaada iyo waxyaalo badan sheekhu iskuma mashquuliyo wuxuu horay ka bilaabay kitaabka baabkiisii abwaabbu u sameeyey kadibna axaadiistii ayuu noo sardiyey baabun fi lfitani wuxuu yidhi kan wuxuu u baab yahay fi lfitan qaala raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi can abi hurayrata qaala abi hurayra radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalama baadiruu biاlacmaali fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim baadiruu waa u degdega w u degdega oo bilacmaali acmaasha saalixada ah haleela oo u degdega oo waxaad kala hormartaan oo uga degdegtaan fitanan fitan kala hormara oo kale uga degdega maxaa yeele fitan hadday timaado camalkii waad ka mashquulaysaa qofkii waa mashquulsan yahay hadday fitantu timaado oo ama dagaalo ama wax qofka mashquuliya ama maskaxdiisii mashquuliya hadday timaado fitan ah qofku uma heli karo camalkii saalixa ahaa wax badan inuu ka sameeyo ma cibaadaysan karo wax badan saas darteed buu leeyahy nebigu calayh isalaatu wasalaam baadiro degdega oo hadda intaydinaan fitantu idin dul iman wakhtiga aada caafimaadka qabto ayaa waxaa la rabaa inaad u degdegto bilacmaali acmaasha saalixa ah u degdega oo kala hormara fitanan fitan fitantaasoo markuu sifeeyey nebigu calayi salatu salaam uu yidhi ka qiطaci leyli اlmudlim waa sida habeenka madow goboladiisa w habeenka aadka u madow ee mugdiga ah gobolladiisa iyo qaybihiisa madowga ah ayay fitantaasu u eg tahay marka waa fitan oo waa jamcu fitna fitnooyin isdaba yaal wey hal mid ma aha waa fitnooyin isdaba yaal habeenkana saacadihiisa madow sida ay isu daba yaalaan ayay iyaguna fitantaasu isu daba socdaan oo madaxa sanka isugu hayaan yusbixu rajulu qon ninku wuxuu waa beriisanayaa rajul haddii la yidhaahdo la iطlaaqiyo waxa weeye labadaba wuu ku dhacayaa macnaha yani halkan loola jeedaa ninka keliya maaha qofka dumarkaana waa loola jeedaa marka yusbixu arajulu qofku aan niraahno wuxuu yani waa beriisanayaa mu'minan isaga oo mu'min ah ayuu waa beriisanaya waagu wuxuu u beryayaa qofka isagoo mu'mina fitantaa dhexdeeda waa waktiga fitantaasu ay jirto waxaad arkaysaa buu leeyahay yusbixu arajulu qofku inuu waa beriisto mu'minan isagoo mu'min ah ilaahay rumaysan nebiga calayh salatu salaam rumaysan wixii ilaahay xarimay rumaysan wixii ilaahay xalaaleeyey inay xalaal yihiin rumaysan ayuu waa beriisanaya wa yumsi wuxuuse gabal dhacsanayaa kaafiran isagoo wixii intaa uu rumaysnaayo o dhan ku gaaloobay ayuu gabal dhacsanayaa maalinta dhexdeedii buu isbedelayaa maxaa bedeley fitnadaa bedeshay fitnadii ayaa bedeshay wa yumsi amase waxa weeye wuxuu gabal dhacsanayaa mu'minan oo habeen gabalkiisu wuxuu u dhacayaa isagoo qofkaasu mu'minah oo rumaysan alle subxaanah wa tacaala rasuulkiisa kitaabkiisa sunada nebigiisa calayi slat salaam wixii xalaala xalaal inay yihiin wixii xaaraan xaaraan inay ka yihiin isagoo rumaysan buu gabal dhacsanaya wuxuuse waa beriisanayaa wayusbixu kaafiran isaga oo ku gaaloobay intii uu rumaysnaa ama xalaalaystay yabiicu wuxuu ku gadanayaa diinahu diintiisii bicaradin wax yaroo min addunyaa adduunye ka mid a wax yar oo aan macno lahayn oo adduun korkiisa saaran buu ku gadanayaa diintiisii diintiisii buu ku gadanayaa rawaahu muslim marka xadiiskan waxaa werinaya abu hurayra radia allahu canhu sida aan ujeedno tirmidi iyo axmed imaam axmedba way wariyeen iyaguna wuxuu waxaa werinaya abu hurayra waana saxaabiga ugu axaadiis badan saan ognahay magacyo badan baa lagu sheegay laakiin magaca ugu dhow waa cabdiraxmaan ibni sakhr adowsi qabiilada dows la yidhaahdo ee dhulka yeman ku abtirsataa ayuu saxaabigu ku abtirsadaa waana abu hurayra muddo kooban buu nebiga calayh salaatu wasalaam la joogay oo laba sannadood taqriiban ah maxaa yeele wuxuu yimi waktigii khaybar ayuu yimi marka muddo laba sano iyo laba sano iyo xoogaa ayuu la joogay nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuuna ka qabtay axaadiista ugu fara badan ayuu ka qabtay wuxuu leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam baadiruu bilacmaali acmaasha u degdega saalixa ah oo kala hormara fitanan fitnooyin ka qiطaci leyli اlmudlim sida habeenka mugdiyadiisu isu daba joogaan isu daba joogta oo mugdi ah yusbixu rajulu ninkuu waa beriysanayo mu'minan isagoo mu'mina wayumsi kaafiran gaalnimo ayuu ku gabaldhacsanayaa oo gaalnimadaasu midda weynna waa noqon kartaa oo gaalnimada diinta qofka ka saaraysa maxaa yeelay diintiisiibaa waxaa fitnadaasu ay gelinaysaa wuxuu diinta uga baxo wuxuu diinta uga baxo ayaa ku imanaysa ama waxay noqonaysaa kufr asqar ama kufrigii yaraa bay noqonaysaa oo kufri yari xataa halis weeye oo kan weyn buu ku gelin karaa kufriga yarna oo macaasida iyo kabaa'irta wey kufriga markuu yar yahay labadaba laba labadaba waa la yidhaha kufr asqar iyo kufr akbar bay culimmadu marka u kala qaybiyaan marka hadduu kufri asqar yahayna macnaha u yumsi kaafiran waa dembi weyn iyo kabaa'ir dunuub buu ama la waaberiysanayaa ama la gabaldhacsanayaa amase waxayba noqonaysaa inuu diintiiba uga baxayba oo banaanka uga baxay maxaa yeelay wax diintii looga baxo ayaa ku yimi arrintaas marka waxay tilmaamaysaa walaalayaal fitnooyin fitnada inay khatarta ay leedahay heer ay qofkii gaarsiinayso gaalnimo inuu diintii uga baxo waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa qofku siduu isu bedbedelayo saaka waxbuu ahaa galabtana waxbuu noqonaya saaka waxbuu rumaysnaa galabtana waxbuu rumaysnaanaya saaka wuxuu rumaysnaa waxa kanu inay xaaraan ka yihiin galabtana wuxuu rumaysnaanayaa waxa kanu inay xalaal u yihiin waana fitnada qalbigiisii bedeshay iyo waxyaalaha shubuhaadka ee ku imanaya iyo waxa isdhex maraya oo isdhex qaadaya iyo hadallada aan la kala garanayn iyo wararka isdhex socdo oo aan la kala qaadihayn waxaasa intay wereeriyaan ayay diintiisii khalkhal ka gelinayaan wixii saaka uu rumaysnaa ayuu arkayaa galabta isaga oo ka baxay oo aan rumaysnayn waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa fitnooyinkaas siday u eg yihiin waa mugdi habeenka mugdigana haddaad gacanta soo saarto ma arki kartid waxa saaran fitnada dhexdeedana lama kala garan karo xaqa iyo baatilka ayaa isku mid noqonaya oo qofkii isaga ekaanaya oo aanu kala garanayn saas darteed buu ugu ekaysiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inay fitnooyinkaas u eg yihiin mugdiga habeenka saacadihiisa isdaba jooga oo kale inay yihiin waxaa kale oo xadiisku tusinaya oo tilmaamaya inay isdaba socdaan oo midi markay dhammaato oo mid kale imanayso axaadiis kaloo tilmaamaysaana way jirtaa wuxuu kale oo xadiisku tilmaamaya inuu fitnadu qofka marka qalbigiisa ay gasho diintiisii wax yar inuu ku gadanayo carad min addunya carad waxaa la yidhaahdaa wax adduunka saaran waa jago waa xoolo waa dumar waa maxaan kuu sheega guryo waa waxyaalahaas oo dhan marka waxaa laga yaabaa jago yar ama maxaan kuu sheega xoogaa yaroo xoolaha lacag la siiyo ama mushahar yaroo la siiyo inuu diintiisii ku gato oo uga baxo nacuudu biاllahi min alkhudlaan ilaahi subxaanaه wa tacaala hanaga kor yeelo qaala sheikhu raximah اllahu tacaala walilbukhaariyi alimaam اlbukhaari raxmat اllahi tacaala calayhi muxamed ibnu ismaaciil wuxuu ka warinaya can zaynaba binti jaxshin radia allahu canha waa zawjkii nebiga calayh salaatu wasalaam xaaskii nebiga zaynab binti jaxsh ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nebigu calayhi salaatu wasalaam kharaja wuu soo baxay yowman maalin buu soo baxay fazican isaga oo argagaxsan oo cabsanaya cabsi ay ka muuqato nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo naxdin baa ka muuqatay bay tiri hooyadu waxay noo sharxaysaa nebiga calayhi salatu wasalaam siday ku aragtay wejigiisii markii uu ku soo baxay ayay noo tilmaamaysa maalin buu soo baxay bay ti nebigu calayhi salaatu wasalaam fasican isaga oo argagaxsan oo cabsanaya muxmaran wajhuhu wejigiisuna u gududan yahay wejiga ayaa gudutay oo qofka markuu waxuu ka naxo arko ama cabsi geliya ayaa wejigiisu isbedelaa nebiguna alay sala slam kumaba sii jirinoo hadduu farxana farxadda wejigiisaa laga garan jiray haddii uu caroodana waa la garan jiray haddii uu wuxuu ka cabsado ama wuxuu ka argaxo arkana wejigiisaa laga garan jiray nebiga calayh isalaatu wassalaam wejigiisuna u gududan yahay yaquulu isagoo odhanaya markaas laa ilaaha ila allahu kelimadii tawxiidku ayuu nebigu alay slam ku celcelinayey weylun hoog baa u sugnaaday lilcarabi carabta min sharin shar oo qad iqtaraba soo dhowaaday shar soo dhowaatay ayaa dhibaato iyo halisi uga sugan tahay dadkii carabta ahaa culimmadu waxay yidhaahdeen sheekhu meeshan uu yidhi lilcarabi waxay ahaayeen dee dadkii muslimiinta markaa ugu badnaa laakiin hadalku wuxuu ku dhacayaa dadka muslimiintaa weeye oo weynun lilmuslimiin ayaa macnuhu noqon kaya laakiin maadaama ay iyagu ahaayeen zamankaas nebiga alay sala slam dadkii uun islaamka ahaa keliga iyaga oo jirayba markaas ayuu ku hadal qabsaday sida u leeyahay xaafid ibn xajar raxmat ullahi caleyh marka shar soo dhowaatay ayaa ummaddii looga baqayaa buy nebigu alayh isalaatu wasalaam futixa alyowma waxaa maanta la furay min radmi ya'juuja radmi waa meeshii lagu yacni xiray nimankii yaajuuj iyo maajuuj ahaa meesha lagu xiray qur'aanka ilaahi subxaana wa tacaala suurat lkahf buu kaga sheekeeyey ninkii dilqarnayn la ohan jiray inuu halkaa ku xiray oo ku dhisay marka radmigii lagu lagu xiray iyo dhismihii lagu dhisay lagu ooday ayaa maanta waxaa laga furay buu yidhi mithlu haadihi wuxuu isu soo wareejiyey suulkiisa iyo fartaas tashahudka ayuu saa isugu soo qalluciyey nebigu isku qabtay wax yar baa dalool ah ayaa maanta laga dalooliye weeye waxallaqa biasbicayhi alibhaama walatii taliiha alibhaami walatii taliiha yacni suulkii iyo fartii ku xigtay ayuu saa isugu soo xiray oo wuxuu ka sameeyey goobaad nebigu alay sl slam marka intaa farta iyo suulka aad ku qabato ayaa maanta laga furay buu yidhi meeshii nimankaasu ku xirnaayeen qaalat waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow anahliku miyaan halaagsamaynaa wa fiinaa annagoo inagu dhex sugan yihiin asaalixuuna dad wanaagsan dadkii wanaagsanaa saalixiinta ahaa iyadoo ayna dul joogaan oo mana dhex taagan yihiin miyaana la halaagaya qaala wuxuu yidhi nacam haa oo dadkaa wanaagsan joogitaankoodu idinkama celinayo halaagaas imanaya idinkama celinayo sababtuna maxay tahay idaa kasura alkhabathu haddii ay badato dunuubta dembigu hadduu bato dadkaa inay dad wanaagsani ku jiraan kama celinayso in ciqaabta lagu lagu qabto oo lagu taabto kama celinayso waana sida aayaddu ay tilmaamayso waataquu fitnatan la tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allaha shadiid اlciqaab ilaahay subxaana wa tacala kan yani ka digtoonaada imtixaan iyo fitno aan asiibihayn oo gaarihayn kuwa dhibka sameeyey keliya kuma ekaanayo kuwa dhibka sameeyey keliya kuma ekaanayo cadaabku ee dadkao dhan buu taabanaya kii wanaagsanaa iyo kii aan wanaagsanayn hadhowna niyaddoodaa lagu soo saarayaa aakhiro qof walba iyo camalkiis weeye laakiin adduunka hadday qoladaanu dhibaato samaysay oo la qaban waayey oo la celin waayo amr bilmacruuf lagu samayn waayey munkarkiina laga reebi waayey ummaddii ay maaragtay kitaabkii ilaahi subxaanahu wa tacaala inay ilaaliso awoodi weyday inta yaree dhibka samaysa sababtooda ayaa dhammaantood lagu xaaqayaa saasuu xadiisku tilmaamaya marka waa fitnadaa in laga digtoonaado oo ilaahay wuxuuna faray inaynu ummaddan ay ku baaqi noqon karto dhibaatooyinka kaga badbaadi karto in macruufkana isfarto munkarkana iska reebto ummadda haddii dulmigu ku bato waa la xaaqayaa haddii macaasidu ku badato waa la xaaqayaa walow ay dad wanaagsani dhex joogaan oo tukanayo cibaadaysanayo salaatuleel tukanayo soomayo salaadaya walow ay kuwaasu dhex joogaan maxaa dhacay waxaa badatay dulmigii iyo macaasidii iyo xumaantii baa badatay idaa kahura alkhabath hadday marka xumaantaasu badato kuwa kalena waa la xaaqi marka waa in laga digtoonaado digniin baa marka halkan inoogu suganoo waxay ugu sugan tahay ummaddan inay macruufkana isfarto munkarkana iska reebto waxa xunna ayaan isku daawan saasaa laga rabaa haddii kale imtixaankaas ayaa qabsanay walaw can usaamata imaam bukhaari weeye ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nebigu usaama bni zayd nebigu calayhi salaatu wasalaam ashrafa wuxuu soo dul istaagay calaa utumin xisni ama guri weyn oo dhisan oo guryahan qafilan ee dhisan ee maaragtay dagaalada iyo laga galo ayaa la yidhaahdaa ee waaweyne qusuurta ah marka guri saasah buu nebigu alay slat salaam soo dul istaagay min aataami almadiinati oo guryihii madiina dagaalada laga geli jiray ama qusuurta ah ee waaweynaa ee xirnaa daboolnaa ayuu soo dul istaagay mid ka mid ah uma qaala markaasuu wuxuu yidhi hal tarawna ma arkaysaan ma ara waxa anigu aan arko ii muuqda in nabiga alay slat slam waxaa noo annagu inaan arki karin buu arkayey caya ilaahi subxana wa tacaala ayaa ufaydeeyey waxyi ayaa lagu tusaayey hal tarawna wuxuu yidhi ma aragtaan ma araa waxaan arko inii anigu la araa waxa ii muuqanaya mawaaqica alfitani meelihii fitnadu ay ka huraysay ay ku dhacaysay ayaa ii muuqanaysa khilaala buutikum guryihiinna dhexdooda yacni guryihiinna waa guryihii madiina asxaabtuuna la hadlayaa oo wuxuu leeyahay guryihiinnaas xaafadaha dhexdooda ayaa fitnada meelihii ay ka kici lahayd iiga muuqataa ka mawaaqici alqatri sida roobku markuu meesha kusoo daato uu ugu fidayo oo baryihiisu ay meel walba ugu daadanayaan ayay anigana iigu muuqataa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam fitnadu sida guryihiina ay uga dhex dhacayso allahu akbar waa yahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskan waa xadiis saxiixa bukhaari baa welinaya kitaab alxaj muslim baa werinaya alfitan wa ashraat asaaca imaam axmed baa werinaya intuba waa weriyeen kitaabka xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebiga alayh salatu salaam waxyaalaha loo fayday mucjizaadkiisa wey oo isagoo waktigaas weli madiine ku nool oo guri uu soo dul istaagay ayuu wuxuu leeyahay guryaha dhexdoodaan arkaa berito wixii ka dhici doona fitno fitnadaasna waa dagaalo dagaallo wey culimada qaarkood sida imaam ibn xajar iyo imaam nawowi iyo waxay ku tilmaameen wuxuu tilmaamayey nebigu calayhi salaatu wasalaam dilkii cuhmaan radia allahu canhu iyo fitnadii magaalada madiine ka dhacday dabadeedna fiday ayuu tilmaamayey ayuu leeyahay imaam ibn xajar raxmat ullahi caleyh iyo culimadaasay ku tilmaameen maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan arkaa mawaaqica alfitani fitnadii meelahay ka dhici lahayd khilaala buyuutikum guryihiina dhexdooda oo waxay tilmaamaysaa magaalada madiine inay ku fidayso ayay tilmaamaysaa saasaana dhacdayo khaliifadii saddexaadee cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu ciidamo ka yimi ciraaq iyo masar iyo meelo kale iska soo urursaday oo dad wax magarato ah oo aan maaragtay garanayn wixii yani u waajibay asxaabta qadarin khaasatan khulafaada araashidiin iyo gaar ahaan cuhmaan radia allahu canhu oo markaas haddee labadii sheekh kadib qofka ummadda ugu fadli badan ah aan garanayn ayaa ku soo duulay khaliifadii ku soo duulay oo waxay leeyihiin dulmi buu sameeyey saas darteed yaanu rabnaa dulmigan aan ka celinno seefe iyo warmay u soo qaateen madiinay ugu yimaadeen waa go'doomiyeen kadibna halkaasay ku dileen fidnadii halkaa ka hurtay ma demin ilaa yowmana haada culimmaduna waxay yidhaahdaan ummaddaa sidii maalintaa ay ugu bilaabatay fitnadu ayay u soconaysaa ilaa qiyaam saaca nasalu allaha asalaam ilaahay baa subxaana wa tacaala ka magan galnay fitnada iyo dhibteeda walimuslimin imaam muslim raxmat ullahi caleyh can saalim ibni cabdillaahi saalim ibni cabdillahi ibni cumar weeyo waxaa awoowe u ah waxaa waxaa dhalay cabdullahi ibni cumar baa dhalay oo cumar ibn khadaab awoowe u ah saalimkan culimadii madiinuuna ka mid yahay waaweyneyd taabiciinta ah wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi yaa ahla alciraaq war reer ciraaqow maa as'alukum asagiira war maxaa idinka weyddiin badan arrimo yaryar inaad iweyddiisaan wamaa arkabakum alkabiira maxaa idinka fuulitaan badan oo idinkaga dhicitaan badan dembiyada waaweyn yacni maxaa idinka weyddiin badan dembiyaal yaryar inaad wax iga weyddiisaan idinkoo ku dhacaya kuwa waaweyn oo ku dhiiranaya qaala wuxuu yidhi arrinkii buu sii sharxayaa marka samictu abii aabbahay ayaan maqlay cabdillaahi bni cumar yaquulu odhanaya samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama nebiga alayh salat slam ayaan maqlay marka sanadkan oo kalena waa sanad sanad dahabiya wey waxaan maqlay aabbahay oo odhanaya nebiga alayh slat slam ayaan maqlay oo odhanaya ina alfitnata fitnadu tajii'u waxay ka imanaysaa min haahunaa dhinacaanay ka imanaysaa wa awma'a biyadihi naxwa almashriqi gacantiisana wuxuu ku fiiqay fartiisa oo ku tilmaamay dhinaca bariga madiinaa la joogaa madiine markii la yidhaha dhinaca barigana waxaa ka xiga waa ciraaq maxaa yeelay waqooyi shaam iyo xaggaasay noqonaysaa koonfurna hadde xaggan yeman iyo maka iyo dhinacaasaa ka soo xiga marka wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay oo odhanaya ina alfitnata fitnadu tajii'u waxay ka imanaysaa min haahunaa dhinacaanay ka imanaysaa wa awma'a biyadihi naxwa almashriqi dhinaca bari ayuu markaa gacanta ku tilmaamay oo ku farta ku fiiqay min xaysu yatluc ila nimanka meesha ka yimi waa meesha ka yimaadeen waa reer ciraaq nimanka su-aasha weydiinaya marka min xaysu waa meesha u yatlucu qarnu shaydaan shaydaanka madaxiisu ama geeskiisu meesha uu ka soo baxo wey wa antum idinku yadribu bacdukum qaarkiin ayaa waxay garaacayaan riqaaba bacdin qoorta qaarka kale ayay garaacayaan qaarkiin qaarka kale qoortooday garaacayaan marka wa inamaa qatala muusa nabiy llaahi muusa wuxuu dilay alladii qatala ninkii uu dilay min aali fircawna reer aali fircawn ahaa oo dee markuu nin dhallin yar ahaayo magaalada soo galayoo nin reer bani israa'iila reer bani israa'iil oo qoladiisa ah iyo nin kaleeto oo qoladii aali fircawn oo ishaysta ayuu la kulmay sida suurat alqasas ilaahay noogaga sheekeeyey noogaga warramay markaasuu ninkii xoogaa ka riixay marka ninkaa uu dilay min aali fircawna khata'an gaf buu ku dilay iyo khata ulama kicin ulama kicin ma kasna kama ahayn wax dilna kama ahayn oo sida uu aayadaha ilaahay ku tilmaamay oo inuu ka qoomameeyey oo ilaahay toobadkeen uu weydiistay oo ilaahay u dambi dhaafay faqaala allahu lahu ilaahay wuxuu ku yidhi buu yidhi waqatalta nafsa fanajaynaaka min algami wafatannaaka futuna ayaa ilaahay ku yidhi allahu akbar naf baa dishay ilaahayna wuxuu yidhi hamigii iyo hamigii waa kaa badbaadinay waana lagu imtixaamay oo imtixaan badan ayaa lagu geliyey xadiiskan qisuu leeyahay qisadiisuna waxaa weeye niman baa u yimid reer ciraaqa saalim ibni cabdillaahi ayay u yimaadeen oo taabiciya su-aal bay weydiiyeen waxay yidhaahdeen kaneecada qofkii muxrimkaa hadduu dhiiggeeda taabto ama uu dilo mase diqsiga maxaa ka soo gaaraya aad buu ula yaabay su-aasha ay weydiiyeen nimanka weydiinaya daqsi la dilay ama kaneeco la dilay nimanka weydiinaya waa nimankii reer ciraaqoo uu ku maqnaa madaxii wiilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xusein ibni caliy ibni abi aalib radia allahu canhu marka wuu la yaabay markaasuu wuxuu yidhi yaa ahla alciraaq war reer ciraaqow ma as'alukum sagiira war heedhaba waxaan yar aad i weydiinaysaan alla maxaa idinkaga idinkuga dana wax yaroo aad i weydiisaan wamaa arkabakum alkabiir maxaa idinkaga dhiirasho badan arrimo waaweyn oo balaayo ah maxaa idinkaga dhiirasho badan oo wuxuu leeyahay yani nimankii wiilkii nebiga calayi sala salaam dilay baa hadda kaneeca i weydiinay waa yaab wey waxay taasu tusaale u tahay qofku marka uu yacni dhibaato weyn intuu ku dhaco waxyaalaha haddana keeska ka fudud uu markaa iska dhowrayo oo aada isaga ilaalinayo oo maaragtay qofka fiqi xumadiisa iyo bay bay tilmaan u tahay iyo aqoon darada wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oranay marka dilkiibuu ka hadlaya dilkiibuu daba joogaa wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga alayh salatu salaam oo oranaya markaasna hadde dagaalo iyo fitan iyo dhibaata ka socotay meesha ciraaq weligeedna dhibaatooyinku halkaasay ka imaan jireen marna lama sheegin xagga waqooyiga iyo xagga bariga agga xagga galbeedka iyo xagga shaam iyo xagga masr iyo dhibaatada uma badnayn sida uu yihi alimaam الnawowi raxmat ullahi calayhi yani kitaabka sharx muslim wuxuu yihi halkaasun bay u badnayd ummadda dhibaatooyinkii soo asiiray halkaasun bay kasoo baxday muctazila halkaasay kasoo baxday maxaan jahmiya halkaasay kasoo baxday khawaarij halkaasay kasoo baxday maxaan kuu sheegaa shiica halkaasay kasoo baxday balaayo oo dhan halkaas bay ka timi mashriqa marka dhinaca ciraaq bay kasoo baxeen waxaas oo dhan halkaasay u badnayd fitnadu marka hadalkii nebiga alay slam ayaa ku rumoobayo ina alfitnata tajiu min haahunaa waxaan maqlay buu yii nebiga alay slam oranaya fitnadu dhinacanay ka imaanaysaa waaba tilmaamay nebigu alayh salatu wasalaam wa awmaa biyadihi naxwa almashriqi xagga bari marka madiine marka la joogana barigu waa xagga ciraaq saan sheegnay min xaysu yadlucu qarnu shaydaan shaydaankana halkaas wuxuu ka soo baxaa ayee waxa weeye qoraxdu markay soo baxayso yuu geesaha u dhigtaa baa la yidhi si dadku inay ugu sujuudaan oo kaleeto wa antum idinku yadribu bacdukum riqaaba bacdin haddaad isdilaysaan buu yidhi oo gawda isku haysaan oo aad qoorta isku dhifanaysaan waxna idin lama aha waxaadna iweydiinaysaan oo maaragtay kaneeca la dilay iyo diqsi la dilay baad iweydiinaysaan miyaydanaan ogeyn buu yidhi oo marka aayaddii buu daliilka u keenay wa inamaa qatala muusa muusa wuxuu dilay wiilkii uu dilay ee reer fircoon ahaa min ali fircawn khaطa'an gaf buu u dilay faqaala allahu lahu ilahayna uu ku canaantay oo ku canaantay maxaa la yidhi waqatalta nafsan fanajaynaaka min algami wafatannaaka futuna buu ilaahay subxana watacala ku oo isagu markuu wiilka dilay waa ognahay oo aayadaha suuratu alqasas buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wlama balغa ashuddahu wاstawى aataynaahu xukma wacilma wakadalika najzi اlmuxsiniin wadakla اlmadinaةa calى xiini gaflaة min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wahada min caduwih faاstagaafahu اladii min shiicatihi calى اladii min caduwihi fawakazahu muusa faqadى calayh qala hada min caml inahu caduw mudil mubiin ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu ka dalbaday inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yani ka badbaadiyo hamiga iyo hamiga dhibaatadaas soo dul saartay maadaama uu qof dilay aanu isagoon weliba ula kicin marka idinkuna waadba kusii maman tihiin buu yidhi marka halkaa waxay tilmaamaysaa dhibaatada ay leedahay isdilka iyo islaynta ummadda dhexdeeda ka dhex dhacda oo salim ibn cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhu uu ku yani canaantay reer ciraaq wuxuu yidhi waad isdilaysaan yadribu bacdukum riqaaba bacdin marka arrinkaasu fitnooyinkay ka mid tahay fitnooyin ayay ka mid tahay in ummaddu ay qoorta isu dheerayso oo isdisho dilkuna inaan wax sahlan ahayn buu tilmaamayaa oo nabiy llaahi muusa siduu ilaahay ugu canaantay oo loo xusuusiyey waqatalta nafsan fanajaynaaka min algami isagu sida uu xataa uga cudur daartay intaasoo jeer markii waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaratay u waxyooday rabbi inii qataltu minhum nafsan faakhaafu an yaqtuluun waxaasoo dhan waxaa loogu celinayay naf uu maalin dilay isagoon weliba ula kicin bal ka waran hadday noqoto marka ula kac naf la gooya waa arrin dhib badan fitnooyinka ugu waaweynna iyaday ka dhashaan walahu can macqil ibni yasaarin can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya macqil ibni yasaar saxaabiga la yidhaahdo radia allahu canhu wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey waa macqil ibni yasaar waana saxaabiyaho fiicanoo saariyahoo qisu lahaayo kisooyinkiis waxaa ka mid ah waa ninkii aayadda ay ku soo degtay waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna azwaajahuna idaa taraadau baynahum bilmacruuf gabar walaashiisa ninkii u guuriyey nin kaleeto intuu soo furay ninkii uu haddana markay ciddadii ka baxday kadib uu haddana soo raadsaday marka oo dadkii la soo raadsaday markaasuu u diiday oo yidhi kuma guurinaayo awal baan ku hagaajiyey oo maaragtay aan gabadha ku aroosay oo kadibna waad furtay kadibna ilaa ciddadeedii ay dhammaatay ayaad sugtay haddaad maaragtay waxaa iila imanaysaa ka kac gabadha iyo ninkuna way rabeen inay isku noqdaan marka waa la canaantay waxaa la yidhi kadaa saas maaha eh hadday iyagu is doonayaan oo heshiiyeen oo ay doonayaan inay isku noqdaan waxbaha duux ha hor istaagin ha hor istaagin baa la yidhi markaasuu ninkii u yeerayo gabadhi u guuriyey nin qisadaas le buu ahaa macqil ibni yasaar radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi alcibaadatu cibaadadu fi lharji harjigu waa dilka marka dilku bato ee la isdilayo ee ummadda ay xabadda iyo dilka iyo seeftu ku badato cibaadada waktigaa la sameeya ka hijratin ilaya waxay la mid tahay anoo laysoo hijrooday sidii dadkii asxaabtii hijrada intay galaan nebiga alay sala slam madiine ugu tegi jiray oo dhulkoodii iyo dalkoodii intay ka soo baxaan nebiga alayh salatu salaam madiine ugu tegi jiray ayay la mid tahay qofku inuu cibaadaysto oo cibaadada ku dadaalo waktiga ay dhacayso isdilku waktiga u dhacay marka taasuna waxa weeye walaalayaal waxay na xusuusinaysaa in cibaadada lagu dadaalo marka fitantu ay badan tahay waxayna say u qiimo badan tahay waxay la mid tahay adoo nebiga alay slam u hijrooday culimada qaarkood waxay yidhaahdeen raxmatullaahi calayhim yacni maxaau nebigu alay slam ugu shabahey hijrada cibaadada waktigaasa muxuu hijrada ugu shabahey ilan meeshan cibaada laga hadlayey iyo dagaal dagaallo jira muxuu ugu shabahey hijrada waxay yidhaahdeen raxmatullaahi calayhim qofkanu wuxuu la mid yahay qofka cibaadada xaggeeda u cararay badiya waktiga ummadda ay fitnadu ku badato ama dilka iyo isdilka ay ku badanayso dadku waxay ku mashquulsan yihiin fitnadanay ku mashquulsan yihiin labada dhinac ama saddexda dhinac ama shanta dhinac waxa isdilaya ee iskhilaafsan ee xabadda isu haysta baa lagu mashquulsan yahay kala taageeridoodii iyo kale maxaan kuu sheegaaye kala waxayntoodii marka cibaado loomaba helayaba dadka badankood cibaado uma helayaan wakti taas waa lagu fasira waxaa kaloo lagu fasiray waxaa la yidhi qofkanu wuxuu la mid yahay qofka cibaadada xaggeeda u cararay qof intuu ka dhex baxay jaahiliyadii iyo wixii ay samaynayeen iyo dembiyadii intuu ka cararay nebiga calayhi salaatu wasalaam u cararay oo u tegey oo xaggiisa aaday ayay la mid tahay marka say noqotaba waa manzilo aada u weyn in cibaadada aada loogu dadaalo marka ay jirto fitnada iyo harjiga khaasatan yacni dadku ay isdilayaan aad ha loogu dadaalo waa waktiyadan lagu jiro oo waktiyo lamida walimuslimin imaam muslim raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahy can ibni camri cabdullahi bni camr ibni caas ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa futixat calaykum haddii laydiin furo oo aada qabsataan oo aada furataan farisun waruum faris iyo ruum haddaad yacni qabsataan oo laydiin furo ayu qowmin antum kuweebaad noqonaysaan kuwee ayaad noqonaysaan qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu ku yidhi nabiga alayh sala salaam nakunu kamaa amara allahu sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna faray baanu ahaanayna qaala nabiyu sala allahu alayh wasalama nabiga alayh sala salaam ayaa wuxuu yidhi aw hayra dalika amay sidaan sidaan ahayn noqotaa cabdiraxmaanow tatanaafasuuna waad tartamaysaan uma tataxaasaduuna waad isxasdaysaan uma tatadaabaruuna waad kala jeesanaysaan uma tatabaaqaduuna markaasaad haddana isnacaysaa bal fiiri darajooyinka afar darajo buu isku xijiyay nebigu alay slat slaam tatanaafasuuna marka hore waa tartan markii la tartamo waxaa imanaya xasad ha adduunyada baa lagu tartamay hadda xasad baa imanaya xasad markuu yimaadana kala jeesid baa imanaya laisnacayaa marka la kala jeesadana tatabaaqaduuna waa isnacaysaano isna isxamataan oo isdishaan oo isnacdaan baad imanaysaa oo iscadaawaysataan aw naxwa dalika uma tantaliquuna markaas haddana baxaysaan oo fii masaakin almuhaajiriin masaakinta ama meelahay deganaayeen muhaajiriintu fatajcaluuna bacdahum qaarkood ayaad waxaad ka yeelaysaan calaa riqaabi bacdin qaarkood ayaad qaarka kale qoorta kaga dilaysaanoo isku diraysaan way oo isku dilaysaan dadkii ardaydii iyo masaakiintii ayaad isku laynaysaan oo qaarba qaarka kale intay xagga ka soo kaxaystaan ayay isku dilayaan maxaana la isku dilayaa waa tanaafus iyo taxaasud iyo tadaabur iyo tabaaqud afartaa cudur weye afartaa cudur waxaa la isku dilaya ha afartaa cudur weye dagaalada muslimiinta dhexdooda ka dhaca lama ogola waa mamnuuc sideedaba waxa uun ay ku dhici kartaa waa tanaafus tartan adduunya lagu tartamay iyo taxaasud laisxasday wax laysu diiday waxa laysu ogolayn iyo tadaabur la kala jeestay iyo tabaaqud laysnacay saasay ku dhacaysaa waxayna ku imanaysaa sababtuna waa xoolaha laydiin furay iyo xukunka laydiin furay oo faris iyo ruom waxay kinaayo ka yihiin ama ay booskeedii joogaan yacni waxa weeye xoolihii iyo adduunyadii iyo jagooyinkii iyo magacii iyo wixii la mid ahaa weeye waxaasaana lagu dirirayaa ilaahay subxaanahu watacaala hanaga badbaadiyo dhiigga muslimiintana taasuu u daadanaya in badan buu leeyahy nebigu calayh isalaatu wasalaam marka ka digtoonaada sidaas ayuu inoo tilmaamaya imaam muslim raximah allahu tacaala ayaa kitaabkiisa ku weriyey saxiixa ah fi zuhdi waraqaa'iq ibnu maajana fi lfitan buu ku weriyey waana xadiis saxiixa halkaasaan caawa ku joojinaynaa wallahu tabaaraka wa tacaala aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين